madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed badoobe ayaa xalay kulamo ka bilaabay magaalada dhobley oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxauna kulamadaasi uu la qaatay saraakiisha ciidamada daraawiisha maamulka jubbaland ee ku sugan deegaankaasi madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa saraakiisha kala hadlay adkaynta amniga deegaanada jubbaland iyo inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka gada kuwaasoo wada abaabul kale oo looga soo horjeedo maamul goboleedka jubbaland kulanka ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray dhaqdhaqaaqyada ciidamada dowladda soomaaliya ay ka wadaan gobolkaasi axmed islaam ayaa inta uu ku sugan yahay deegaanka dhobley waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi kulanka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu la qaatay saraakiisha ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa imaanaya xilli maalintii shalay aheyd uu gaaray magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose